wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka puntland ayaa magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ku qabatay tababar ku saabsan ka hortagga isbeddelka cimilada daafurka tababarkan ayaa waxaa ka qaybgeli mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah ardayda dhigato jaamacadaha magaalada garowe shaafici maxamed cismaan ceel agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maamulka puntland ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan
waan salaamayaa akhyaarta halkan isugu timid ee ka kala socota wasaaradaha iyo jaamacadaha iyo hay-adaha iyo bulshada qeybeeda kala duwan sidaa uu inoo sheegay faaruuq waxaan isugu nimid mashruuca isbedelka la qabsiga isbedelka cimilada oo heero kala duwan soo maray oo hadda aan filaaya inuu gabagabo yahay in aynu halkan maanta isugu nimid oo qolo walba iyo tiim walba ama jaamacadaha ahaadeen ama ha ahaadeen hay-adaha ama bulshada kala duwan rayidka ha ahaadeen in qolo walba ay ka qaadato qeybteeda oo ay gashato markaa wixii iyadoo ay u aragto in magaranaysa lagu yareyn karo isbeddelka cimilada sida aynu ognahay waxyaabaha maanta adduunka ugu waaweyn ee faktirada ugu waaweyn dhacaa inta badan waxay ka dhacaan waxaa sababa isbeddelka cimilada khaasatan innaga haddii hadda aynu eegno reeguraagaynu mostin wuxuu isku dilay waad aragteen waa biyiyo baad haddii hadda dib aad u eegtid meelaha waqti xaadirkan xataa ay ka socdaan dhibaatooyinku inta badan waxaa laisku haystaa daaq daaqaas oo marka dambe isu bedela dhibaatooyin fara badan iyo aanooyin qabiil iyo wax magaranaysaa ay noqoto mahadhooyin ay gaadho waxyaabahaasna waxaa keenaya meel roob ku yaraaday oo isbeddelka cimiladu ay sababtay amaba hore ka dilaaceen ama dhibaatooyinka ka dilaaceen in degmadaasi ay gurto oo ay ay u tallowdo meelo kale qoladaa kalena marka ay tidhahdo annaga daaqayaga waad nagu yaraynaysaane si kastaba tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo ka hortagga saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeelan karo deegaanka iyo nolosha bulshada